kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada raadiyaha hisnaa ee magaalada jowhar toddobaadkii baadahan oo kale ayaad barateen in aan halkan idinkaga soo gudbiy barnaamijka ka aanu kusoo qaadano mawduucyo kala duwan hadduu eebwenaraal ka noqdana toddobaadkan barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa munaasabad si hersaraal uu soo agaasimay oo buugga qalinjibinta ku difaacanaysay ardayda dhammaysatay heerka koowaad ee jaamacadda balaasma u diyaargarowah barnaamijka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
toonaqod wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo ah saare cabdixuseen dhanka iyo farsamadan oo injineer saki sida hordhaca barnaamijkaba aad ku maqasheen munaasabadan ayaa ka dhacday howlkabeen ee jaamacadda balaasma faraceeda magaalada jowhar waxaana kasoo qaybgalay madax ka socotay jaamacadda balaasma faraceeda magaalada muqdisho madaxda jaamacadda balaasma jowhar macalimiin ardayda difaacanaysay buugaha iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabada bugdifaacashada ka hadlay maamulaha jaamacadda balaasma faraceeda magaalada jowhar cabdulaahi sheekh bashar diinle isagoo ka barbixiyay heerarka ay soo mareen ardaydan iyo tirada ardayda maanta difaacanaysa buugga maanta halkan waxaa noogu qalinjibinaayo dafcad ka mid ee dafcadihiisoo qalinjibinaaya waa dafcadda sagaalaad runtii ahmiyad gaaray noo leedahay dafcaddan sagaalaad tareenka marka lasoo wada fuulo waxaa la dhahaa qofna meelo ugu haraa soo maaha intaan ay nasiib u yeelatay inay heerkan soo gaaraan booseejada ugu dambaysa soo gaaraan waa ku mahadsan tihiin juhdi iyo dadaal iyo samir iyo karti ay ku soo gaarteen iyo duco waalid maanta waxaad difaacanaysaan buuggiinii cilmi baarisa ku soo samayseen oo muddo lix bilood ah cilmi baaris aa ku wadeen ayaad maanta difaacanaysaan kuliyadaha difaacanaya waxaa ka mid ah kuliyadda jaamacadda balaasma aan nahno hooyadaha hooyada kuliyadaha jaamacadda waa medical lab oo jaamacadda lagu bilaabay qayb ayay ka yihiin kuliyaddaas ayagaan ugu horeyn doonaa umalaynaa waa arkaynaa insha allah banalka iga leedahay sidoo kale waxaa ka mid ah kuliyadda nersinka ama kalkaaliyaasha sare oo ayadana udub dhexaad u ah kuliyadaha jaamacadda balaasma xarunta jawaar sidoo kale waxaa ka mid ah kuliyadda combyuter science sidaa la socotaan gobolkan shabeellada dhexe jaamacado kalean ugula yaalo kuliyaddan way kuliyadda gaarka ay u tahay jaamacadda balaasma jaamacad kaloo bixisa ma ku taala magaalada annagana waxaan juhdi gelinaa ardada aan soo saarayna inay noqdaan injineero diyaar u ah wixii ay barteen inay dadkooda ku saacidaan technical iyo professionalba diyaar u ah sidaad ka war haysan sanad kasta jaamacadda waxay qabataa isbuuca tiknolojiyada jaamacadda oo loogu talagalay ardayga galaaska labaad ama semisterka labaad ilaa iyo ardayga semisterka sideedaad inu inay kusoo bandhigaan hal awuurkooda tiknolojiyadeed ee ay gaareen waxaana dhowr mar aan soo bandhignay brogramyo ablicationo ay sameeyeen mahadoo dhan waxay u sugnaatay macallimiintii jugdiyaasgeliyey ka dhoweeyey gobolkooda ardadan inay gobolkooda wax ku bartaan ayna noqdaan professional computers ama computer science xirfad u leh lana jaab qaadi kara caalamka iska dhaaf soomaaliya waynu kumahadsan yihiin macallimiinta sidoo kale waxaa ka mid ah kuliyadda public healthy run ahaantii kuliyaddan waddankao dhanay muhiim u tahay public health markii la dhaho waxa waaye caalamka waxay ku jirtaa meelaha sarsaray ku jirtaa ardadaas ayaa qayb ka ah intaa arday aan soo sheegay arday kasta waxay soo heleen theory iyo practical marka galaaska la joogay iyo galaaska banaankiisa ah sidaad ka war haysaan annaga ardada waxaan siinaa laba tababaraan siinaa qolooyinka caafimaadka ah siibo saddex tababaraan naho oo markay galaas ka joogaana tababar ay ku qaataan oo maadada la xidhiirta markay u dhammaato laba sano u dhammaatana waxaan u dirnaa isbitaallada magaalada muqdisho si ay jawiga isbitaallada iyo shaqada halkaa ka jirta ay u soo fahmaan haddana waxaa ku soo kordhay labadii sano ugu dambeysay inay xaruma xarunta hooyada iyo dhalaanka ee imc jowar inay tababar ku qaataan oo narsinka iyo midwiverigii ay si professional ugu soo bartaan sidoo kale laabka waxaan marsiinaa labo labo practical ay maraan marka ay joogaan galaaska oo practical ay ku qaataan laabka jaamacadda iyo marka ay joogaan isbitaallada aan geyno sidoo kale public healthiga labadaas practicay maraan oo waxaan la xiriirinaa isbitaalaadka iyo hay-adaha qusayso inay tababar siiyaan ama ka shaqeeya fayadhoorka guud aadaa u mahadsantihiin computerka sciencenna waa sidoo kale computer science baraatikadiis maba dhammaata ilaa ay semester eightk maanta ayaga waxa waaye buug keliya lagama rabe projectyaa laga rabaa iyo systemyaa laga rabaa inay soo bandhigaan insha allah waxaan rajaynaa juhdigii macallimiintiina idin geliyeen waalidiintiina idin soo geliyeen iyo maamulkiinaba inaad maanta wax wanaagsan aad soo bandhigi doontaan
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnaa ee magaalada jowhar markana saalax cumar cabdi oo kamid ah barayaasha jaamacaddii marti sharaftii kasoo qaybgashay munaasabadda ayaa hambalyo u diray dhammaan ardayda difaacanaysa boogga maamulka jaamacadda balaasma madaxda xamar inooga timid macalimiinta quruxda badan leh ee juhdiga badan la geliyey kasoo qaybgalayaasha ama martida qiimaha badan leh sidoo kale waxaan salaamayaa ardayda quruxda badan leh libiskooda iyo iftiinkooda inta ka dareemaayo maantana ay noo tahay geedi socodkaa in badan aan soo haynay muddada dheer aan kusoo soconnay inay maanta miraheedii iyo gabagabadeedii maanta difaacashadeedii buugga ay noo tahay ma rabo inaan hadal kusii dheeraado waxaan aad ugu faraxsanahay labada kun iyo labaataniyo kowdii waxbarashadii aan soo bilownay inaan maanta gabagabeynayno waxaan sidoo kale aan leeyahay ugu mahad celinayaa alla subxaana wa tacaala oo inoo suurtageliyey inay in badanna aan usoo dhabar adeegnay maalintaan jaamacadda iska soo diiwaangelinaynay intaan waan ka badneen hoolkaan nama deeqaynin inta maanta usoo dhabar adeegtay ee waxbarashadii inay soo gabagabayso u suurta gashay aadaan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo kun jeer haddaan dhaho kun jeer haddaan hambalyo idiin dhaho ma idin soo gabagabay karo sidoo kale waxaan u mahad celinayaa macallimiintii juhdigana gelisay noo soo dhabar adeegtay maamulkii jaamacaddii oo na siiyey baraatika aad u qurux badan aan aaminsanahay inaan wax dheernahay ardaydii naga horreysay ee jaamacaddan ka qalin jibisay inaynan helin fursad ee midwaafiri ee baraatika uga helaan annagana aan helnay bilooyin aan ku soo qaadanaynay waxaan leeyahay abaalkiinii ma gudi karno intaan maku soo siman karno intaasi inka badan ma ahan inaan waxbarashadii dhammeynay ma ahan inaan jaamacaddii dhammeynay ee waa maanta inaan ka qalin jibinayna qayb ka mid ah waxbarashadeena hambalyo hambalyo hambalyo waxaan u mahad celinayaa semesterkii dhaweed waxaan bixinaya course kale teaching methodology teaching methodology markaan dhamaynay maalintii markaan dhamaynay wiilasha waa iga kala rooreen hal wiilo he ag fadhiya ma arkin gabdhihii markaa joogsanay waxay yidhahdeen macalin cumar ha joogsanin macalin cumar ha joogsanin waxay yidhahdeen sug gabdhihii way isku yimaadeen way ii mahad celiyeen way ii mahad celiyeen marka waxa waaye marka aniga maanta waxaan u mahad celinayaa gabdhahayga qaaliga aan u mahad celinayaa awiilow awiilow roor awiilow awiilow roorroorlen kugu ogahayaa waxaan kaloo idii sheegaa waxaan kaloo idii sheegaa maalinaa si kaftana ani gabdhaha waa la sheekee waa waa la waa la hadlaa ani obin obin ahay dugsi sare form four anoo ku jiro maalin ayaa waxaa dhacday waxaan idhi gaalada ma ogsoontihiin gabdhihii aan u sheegaa ma ogtahay gabdhahan waa tuuran yihiin waa badan yihiin ma ogsoontihiin aan dhahay inay mataqaanaa ay gaalada iska joojisi ilmo dhalow sababtay gaalada ilmo dhalow iska joojisi maxay tahay ma taqaanin maya waa waxay yidhahdeen anaa idiin sheega ha dhahay wax mataranimada iyo faa'iido la'aanta owlaadda markay arkeen ayay iska joojiyeenaan dhahay annaga hadda waxaan maro haynaa han dhahay weli gabdhaha ta'kiidinuu hayaa hadda soomaaliya waxay maro haysaa wax tar la'aanta wiilasha ayaa la arkow hayaa wax- markee wiilasha waxa lay ku soo aruureen ma liibaanayaasha lagu liibaanay lay ku soo aruureenbo Ah, waa rag le ku shaqaysanaayo ah, aqar u diraayo marka waxaa idhi hadday saafku sii socoto oo waxmatarannimada wiilasha ay sii socoto waxaa imaan doonto in wiilasha lagu sameeyo habarta markay uur yeelato odag inuu wado yidhahdo saaxib ii sii jooga gabar saa- eh, iyo ma sii joogayside ee soo bax ba- baaritaana kugu soo samaynaa wiil iyo gabar waxaa wadid ani waa kiisbaaraya wiil iyo gabar waxaa wadaan kiisba- aan kiisbaaraan kugu soo samaynaya nakeen markii la arkay inay wiil oo yahay caloosha ku jiro in hadday gabar ku jirto waa la dhaafanaha xafladaa loo samaynaa hadduu wiil ku jiro laakiin hadduu wiil ku jiro waxaan le waa la iska soo tuurahaan dhahayno gabdhihii marka gabdhihii waxay sameeyeen hal mar ay wada qayliyeen waxay yidhaahdeen annaga maxaa noogu talagashay yidhaahdeen annaga maxaa noogu talagalashay duni aan wiil lahayn ma inan joogna rabtaaha la yidhi no marka waxaa idhi marka waayaa waa iska- waa iska dhaafaynaa marka waa iska dhaafaynaa marka waxa waaye maanta waxaad joogtiin waa qalinjibino haysiin safar dheeraa soo gasheen waa qalinjibino haysiin awguuriyo awguuriyo awguuriyo laakiin waxaa idin leeyahay ma taagnidiin booskii booskii la rabay ma taagnidiin waxaan ka wadaa jaamacadda balaasba iyo jaamacadaha kale waxaa lagu soo bartaa sida wax loo baran lahay waxbarasho waxay idinkow tahay ninkii caqlila maantay kow u tahay ninkaan caqli lahaynna buugta inuu meel iska saaro afka ka sheeg sheegaa le bajular mataqaanaa bajular aan mataqaanaa aan aan qaatay aniga een, ilaa mataqaanaa ilaa uu kala silmo ninka baadiye ou ka yimaad ka ka yimid oo weligiis wax baran ee maskaxdiisa kala simanto waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa out of the sight out of the mind wixii maskaxda bini'aadmiga wixii- wixii aragga ka baxo maskaxda bini'aadmigana way ka baxaan out of the sight out of the mind marka waxa waaye qofka bini'aadmigaa mar walba inuu waxaa rabaa oo wax ku celceliyo oo wax ku celceliyo haddaa gadaal kasoo bilaabaysiin waxbarashada si aad u noqotaan u noqotaan dad mataqaanaa wax bartay waa ogahay afartii sanoo meesha aad joogteen macallimiinta idinka sheekaynayseen macallin maskiina ha yimid koo waayeel ha yimid koo duqa ha yimid koo kale ha yimid koo ade ko kan waa waa nugu adkaynuu haya kan waa kan waa xoogaa waa dabacow leeh adinka sheekada saa u wadaa calaa kulli hal aakhiri saaca maanta taagantihin marka waxaad samaynaysid marka waxbarashada dib ayaad u bilaabaysaan hal su-aalaa idinkaga ayaan idin weydinaa marka ana anaan isaga jawaabayo what what is the importance of knowledge aqoonta faa'iidada ay leedahay maxay tahay carabaa wuxuu ku gebiyey man dalaba alculyaa sahra layaal qofkii doonaya inuu mataqaanaa oo heer sare gaaro waa inuu habeenadii soo jeedaa habeenadii wuxuu kusoo jeedaa qabiilooyinka sidii loosugu diri lahaa muu kusoo jeedaa qaad muu kusoo jeedaa muu leeyahay cawado dhan qaad muu cunaa ma- maya wuxuu kusoo jeeda wuxuu kusoo jeedayaa dalaba alcilmi Al- dalaba alcilmu farida ilaahay fa- waa farli yeelay waxaa kaloo la yidhi man salaka tariiqan yaltamis fiihi cilman sahla allahu tariiqan ila aljanna ilaahay qofkii wax baranaya haddou dhinto xataa haddou haddou dhinto ani hadda waxaan ku faraxsanahay haddii hadda dhinto inuu ilaahay ii naxariisanayo sababta waxaa waaye the last forty years hal maalin aan buug aan kala feedin ma jirto hal maalin aan wax baranin aan aqrin ma jiro hal maalin aan dad wax bara oo oon barinna waa yar tahay bo xataa markaan baabuurka saaranahay buuga akhri jiray markaan yaraay alxamdu lilah rabi alcaalamiin waxaa la yihahdaa ri- nin isfaanish waa ri'is nuugtaa la yihahdaa raalli haadaya waxaa la yidhahdaa saddexaa lala sheekaystaa saddex saddexaa lala sheekaystaa qof wax bartay waa lala sheekaystaa qof waaye aragna waa lala sheekaystaa qof waaye aragna waa lala sheekaystaa qof dhul badan soo marayna wax waa lala sheekaystaa saddexdaas waxbay ku kordhinayaan laakiin qofka afaraad banaanka ka mar banaanka ka mar marka waxaan idin sheegaa marka waxbarashada qof waxbarashada faa'iidada ay leedahay jawaabteedu waxay tahay in qofka wax bartay uusan iloobin wuxuu soo bartay haddii lagu yidhaahdo adoo iska wareegaa war narsin ama maxay ahayd ama computer science imtixaan loo qaadaa alla ilaah maalmahan waxba ma akrin inaadan dhihin oo qalinkaada ama computerkaada hore kala soo boodid oo aad mataqaanaa aad isla markii ka guul keentid marka waxa waaye waxaan idin- waxaan idin farayaa inaadan buugta hadda hadhiginaha hadhiginaha buugta dib usoo akriya waxaad ogaanaysiin hadda bajulara aan qaato haysiin ina- ilaahay haydin dhammaystira bajular aan qaato haysiin bajularka aan qaato haysiin shahaadada miisaan ay leedahay miisaan shahaadada xa- adinka waxaad tidhahdaan baakaad tidhaahdaan baaka ma aha af- shan sanadoodaa soo joogteen waxa waay miisaanay leedahay miisaan shahaadada miisaanka ay leedahay in mataqaanaa waxa waaye tobikiska ku qoran inaa ayaa miisaan u ah tobik kasta oo ku yaalla shahaadadaada oo ku yaalla koorsaska aad soo qaadasiisa waxaa lagaa rabaa inaad mataqaanaa aad ri- maskaxdaada ay ku jirto maamulka dhexe ee ardayda gabdhaha iyo wiilashaba idinkoo isku duuban waxaa idin leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo taas intaa kadib insha allah tacala waxaan leeyahay dadaala wuu gaaraa dadaala wuu gaaraa marka waxaan filayaa maanta inaad gaasheen dantii iyo hadafkii aad u soo dhabar adeegteen muddo afar sano ah marka waxaan leeyahay insha allah tacala waxbarashada bilow ay leedahay ma ogi dhabaad ma laha idinkuna insha allah taala waxaan idinka rajaynaynaa inaad sii wadaan dadaalkiina gunti gabagabadiina aad gaartaan qof kasta inuu xaqiijiyo hadafkiisii iyo waxbarasho tayaloo qiimo leh Een, inta badan markay shahaadada la qaato shahaadadu waa astaan gebagabo ah tacliinta marka aad wada inay kugu dhammaatay laakiin shahaadada suu hadda ustaadka sheegaayay ustaadka xaafadda jawhar odayaasha jawhar ee shahaadada waa baaka sameyn baakada shalayna baakay ahayd maantana waa baako berina baakay ahaanaysaa sooma Een, qofka fariinta sido waa qofka xambaaraya fadhiinta gudbinaya oo ah adinka iyo annaga iyo intii naga horeysayba iyo waalidiinteeni inaan u ducayno macalimiinta aan u ducayno insha allahu tacaala Een, waxaan ahay xibin ka mid ah ee, balasma jaamacadda muqdisho xarunteeda weyn si gaarana een, basta graduationka sarkaal ka mid aan ahaa Een, haddana waxaa ahay xibin ah, panel ah marka waxaa idinkugu hambalyana insha allahu tacaala gabagabadii haga qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markana waxaan siin doonaa madax shaqadii shaqaalaha jaamacadda balasma kaasi oo madasha kasoo jeediyey hadallo dhiirigelin ah ee waa ku faraxsanahay in booqashadeeda ugu horeysay maadaama aan naqday madaxa jaaramka jaamacadda balaasmo booqashadeeda ugu horeysana aan ku- aan soo booqdo kambaska ku yaalo een, xarunta johar een, sida meesha ku qoran sagaal sano waa malay ahaa bacdeen toban jir jaamacaddan labaatan sano jir anigana waxaa malay waa markii ugu horeysa marka waa hal sano jir sida marka een, bacdi intaa markaan ka soo gudbo horta waa ku mahadsan tihiin ujeedan quruxda badan isbuucii hadda soo dhaafaya waxaa maleeyahay sabtida kambaska weyn ee jaamacadda xalfaddan oo kale aa ka dhacday marka waa ma wax ma kala dubno taas iyo tan laakiin wejiyada iyo bey'ada iyo meesha nolosha kala duwan maane waa jaamacaddii jaamacaddii leh marka waa hambalyaa idin leeyahay konton iyo shan arday oo afar kuliyadood ka qalin jebinayso sidoo kale waxaa u mahad celinayaa madaxa kambaska howl- howlwadeenadiisa macalimiinta sharafta badan leh hal nin baa meeshaan ka gartay waxaa ninkaan u maleehaa inaa xamar ku arkay Ah, inta kale waa igu cusubtihiin maasha allah Eh, hambaliya mar kale Ee, aniga waxaan ahay madaxa jaamacadda waxaan ka baxay ardaydii jaamacadda qalin jibisay labada kun iyo lix iyo tobankii ahay masterkayga iyo baajkayga waa human resource management ee, from ugandaan ahay laakiin aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay maadaama jaamacadda gadaashii ee bilowday postgraduate adigoo gurigaada joogo sariirtaada joogo wax uu lacag qarash badan kaa bixin sida anagoo kale markaa bannaankaas aadnay shan kun lix kun transportation guriga kiridiisa jaamacadda waxbarashadeeda marka alxamdulilah hada fadlu min allah tani waa nimco nimco ilaahayna siiwa marka intaan kasoo gudbo waqtigan uu nagu yaryahay ee sidii hore loo sheegay magacii waa ismaaciil cabdi cali haddii insha allah halkaas igu soo booqatiin inta aan ilaahay cimri nagu siiyo wada joogno waa idinku soo dhawey doonaa ama macallin ha noqdo ama arday ha noqdo insha allah Ee, mideeda kale waxaa idin wada fariin aada u muhiimsan oo ay idinka wado madaxda jaamacadda qaybta weliba basugraduate-ka ama master degree-ga Een, sanadan waxaa lagu soo saa'iidiyey kulliyado fara badanaa lagu soo saa'iidiyey Een, madaxda jaamacadda waxaa ballanqaad idinka soo ballanqaaday afarta kulliyadood kulliyad kastoo number one number two number three inay de- heli doonto deeq waxbarasho oo master degree ah waxaan filaa waa laba iyo toban qofood oo maleha min kulliyad kasta waa saddex saddex kulliyadood oo min saddex ah waa laba iyo toban qofood soo sax ma marka laba iyo tobankaas qofood waa opportunity fiicanay heleen sidoo kale waxaan rabaa inaan meeshan fariin ka gudbiyo dhalinyaradii hore u qalin jibisay baaj ka qaadatay ee kambaskan johar waxaa laga yaabaa jaaniskan oo kale inaysan helin ayagana insha allah een, ma dhihi kari for free laakiin discona loo sameyn doonaa insha allah marka waxaan rajaynayaa fursadahaas inaad ka faa'iidaysatiin Een, dadka kaalimahaas galay kaalinta koowaad ilaa kaalinta saddexaad inaad iska dayicin adigoo gurigaada joogo oo fursaddan aad ku heshay weliba meesha aad ku nooleed meeshan waxaa maqlay bariis laga soo saaro dalka johar alla cuna bariiska johar inkastoo ilaa hadda aan arkin marka adoo gurigaada joogo oo qudaartaadii waxaad xoola meeshan ka dhow yihiin inaad fursaddan ilaahay ku siiyey inaad allah aad mahad celisid bacdeenna qoladii bixisay oo ku siisay scholarshipkan ku siisan aad u mahad celisiin Een, waxaa idin leeyahay dhammaantiina hambaliyo guud ahaan dhegeystayaal intaasi aan kusoo gabgabeynayaan barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnaa magaalada jawhar oon todobaadkan kusoo qaadanay munaasabad siyar salaaluu soo agaasimay oo lagu difaacayay buugga qalinjibinta ee ardayda dhammaysatay heerka koowaad ee jaamacadda balaasma faraceeda jawhar intuu socday barnaamijka anigoo wasaaradda la socodsiinaya dhanka iyo farsamada oo injineer saki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid ciinkiisa ah nabadgeliyo